أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon xildhibaan ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu toogtay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi murtad aadan madoobe ayaa eedeyn kulul u jeediyey xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dab xooggan oo khasaare geystay ayaa ka kacay deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan kaasoo sidoo kale baabi'iyey saldhigyo iyo gaadiid ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gedo ayaa doortay naqiib cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan gobolkaasi sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqada saddexaad warbixinno ku aadan baay iyo baraarugka bulshada أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarta dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan xildhibaan ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu toogtay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen xaadis cabduqaadir xildhibaankan oo lagu magacaabo jarles ongodo wel ayaa abbaaray toddobadii ee barka fiidnimo ee xalay lagu khaarijiyey gudaha magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya koox hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan kana kooban ilaa laba xubnood ayaa lasoo wariyey inay rasaas xoog la huwiyeen xildhibaankan ka tirsan dowladda kenya lagana soo doorto deegaanka kasibul ee dalkaasi kooxda weerarka ka dambeysay ayaa la wariyey in ay ninkan ku beegsadeen wadada engong waxaa markii hore soo gaaray dhaawac daran waxaana la geeyey cisbitaal ku yaal magaalada caasimadda ah halkaas oo ugu dambeyn geeridiisa lagu xaqiijiyey ninkan ee muddooyinkii dambe la noolaa xaalad cabsi oo argagax leh wuxuuna laba bilood ka hor shaaciyey in uu ku sugan yahay xaalad halis ah isla markaana ay soo gaareen fariimo hanjabaada waxa uu hore u sheegay inuu bartilmaameed u yahay weeraro siyaasadeed waxaana ugu dambeyn xalay laga hor helay toogashada lagu beegsaday ee ka dhacday magaalada nairobi ee caasimada kenya ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay dilka xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ee kenya waxaana dilkiisa uu kusoo beegmayaa xilli dalkaas ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed dowladda kenya ayaana badanaa lagu eedeeyaa dilalka iyo afduubka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan mahadsanid xaarif murtad aadan madoobe ayaa eedeyn kulul u jeediyey xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba fadhigii xildhibaanada dawaaqidda kooxdii ridada soomaaliya ay ku yeesheen magaalada muqdisho shalay ayaa mar kale isku bedelay masrax fowdo ah oo ay hareeyeen qiyooso waxan goobta ay fadhiyeen xildhibaanada dabadhilifyada ah ayaa mar kale isku bedeshay meel fowdo ah waxaana hareeyey qaylo iyo buuq arrinkaa oo sababay in xildhibaanada qaar ee kala taabacsan mucaaradka iyo muxaafidka ay gacmaha iskula tagaan muuqaalo laga soo qaaday hoolka baarlamanka daaquudka ayaa muujinayay xildhibaanada oo firimbi ku yeerinaya aadan madoobe oo ah gudoomiyaha golaha dawaaqidda iyo xildhibaano kale oo kuraas ku weeraraya kuwa mucaaradka ah boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxdii riddada ayaa lagu soo daadgureeyey hoolka waxayna xarig iyo jirdil u geysteen koox saxafiyiin ah oo si toos ah u tebinaysay shaqaaqadii socotay xildhibaanada mucaaradsan guddoonka baarlamanka ayaa diiday in aadan madoobe uu guddoomiyo shirkii shalay waxayna codsanayeen in la aqbalo mooshin ay madoobe ka gudbiyeen markii fowdadu xoogaysatay ayuu aadan madoobe weerar afkaha ku qaaday qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka riddada isagoona digniin u jeediyey
xildhibaan daahir jeesow waayaga tahay kursigaaga fadhiiso xildhibaana luug wakhti baad na qayyisay wiliba jiisna waa tahay wiliba jiisna waa daashay meel fadhiiso walaal xildhibaan cabdirashiid jire adigoo waayana shalayna arrintan sal aqbashay oo taladaada lagu yimid maanta intaasa kugu falana meel fadhiiso walaal xildhibaan hasan yare daraad qaladkaad gashay waa loogaa meeshana dad ku dishay waa ku cafiinay haddana bilaayadaad sii wada walaal meel fadhiiso taasaan kaa codsinaya xildhibaan axmed buuxe xildhibaan axmed buux meel fadhiiso xildhibaan daahir jeesow waayada tahay kursigaaga fadhiiso xildhibaan almahadi wakhti baadana meesi taagnaatay meel fadhiiso walaal xildhibaan caanaluug waqti baad naqaysay wiliba jiisna waa tahay wiliba jiisna waa daashay meel fadhiisa walaal hel cabdirashiid jire adigoo waayana shalayna arrintan bisal aqbashay oo taladaada lagu yimid maanta intaasa kugu falana meel fadhiisa walaal
qaar ka mid ah xildhibaanadii qaybta ka ah qalalaasi ay shalay ka dhacay gudaha xarunta baarlamanka murtadiinta ayaa warbaahinta la hadlay waxayna eedeyn kulul u jeediyeen madaxa dawaaqidda riddada oo ay ku eedeeyeen musuq maasuq laaluush qaadasho iyo inuu meel iska dhigay xeerarkii u qornaa dastuur gaaleedkooda xaqiiqdu ka dhuumanaya laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ilaa intee la ego xuquuqda xa- uu xaqiiqda ka dhuuman karaa aniga shida ma qabo buuq ma qabo waa isku kalsoonahay alxamdulilah asaga waa ka fiicanahay asaga laakiin midaan kuu sheegaya caloosha iyo dhuuntu curyaan ka yahay wax igu soo ridkeliya feeriya gacanta u taagan gacanta ayaa u taagan baarlamaankana wuxuu ku baabi'iyey waa taas hadduu aniga ilaahay jiisaada anigu jiisnimadeeda alxamdulilah ilaahay baa qadarta igu keenay qadarta ilaahay keenayna waan ku qanacsanahaye asaga calooshiisa iyo dhuuntiisa uu baarlamaanka ku baabi'iyey xal ha u helo waa qaldan yahay feeriya ninkaas sidiisaba nin eedaysana waaye gudoomiye baarlamaanna hadda uma aqoonsanin annaga gudoomiye baarlamaanna ma aha boqol iyo toban xildhibaana mooshin kaa keentay oo kalsoonida kaala noqotay shalay ayagaa codka ku siiyey maanta inuu yidhahdo hebelow adiga duqaa tahay hebelow adiga jiisaa tahay hebelow adiga sharci darrada uu ka shaqaynaya dhadhankeedaad ka dareemaysaa ma ahan markii ugu horreysay oo fadhiyada xildhibaanada murtadiinta ay fadqalalo hareeyaan waxaana xusid mudan in mooshin ka dhan ah aadan madoobe ay saxiixeen in ka badan boqol xildhibaan mahadsanid abuushayba dab xooggan oo khasaare geystay ayaa ka kacay deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan kaasoo sidoo kale baabi'iyey saldhigyo iyo gaadiid ay lahaayeen ciidanka gumeystaha yuhuudda baabaa'inta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkan marwaan maxamed indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda deegaanada xoogga loogu deegaameeyey dadka sahayiinada ah ee ku yaal magaalada qudus ee dhulka falastiin halkaas oo ay ka bilaabatay dabeyle dab ah oo si fudud ku faafaya dabkoo ah misaf ballaaran ka socda ayaa ka bilowday meel u dhow tuulada waaxaata salaam ee buuraha magaalada qudus ee maamulka yuhuudda xoogga ku haysto sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay sida fudud ee uu dabka u faafayo maamulka gumeystaha ayaa kooxiisa dabdamiska ku sii daadgureeyey aagga ay ku sii socdaan mawjadaha dabka ah ay horinayso dabeysha xooggan waxayna kooxahaasi noqdeen kuwa ku guuldareystay inay ka hortagaan dabkan oo ah mid si xowli ah ku socda dhul ballaarana sii jaraya wargeyska idiicoodka xarnuurta ee yuhuudda leedahay ayaa baahiyey in maamulka gumeystaha uu kaalmo degdeg ah weydiistay dowlado dhowr ah oo ay ka mid yihiin griiga talyaaniga qubrus krowaatiya iyo bulgaariya waxa waxaa loola yaabo noqday in maamulka maqaasaarku ah yuhuudda ee maxamuud cabbaas uu ku dhawaaqay inuu ka jawaabay caawimaaddu uu dowladaha kala weydiistay maamulka yuhuudda balse maamulka netanyahu ayaa ka aamusay gurmadka uu sheegay inuu diyaar leeyahay maamulka uu hogaamiyo abumaazin yuhuudda oo jahawareersan ayaa sheegtay in dabkuu yahay mid ay ka dambeeyeen dadka falastiiniyiinta ah wasiirka xagjirka ah ee maamulka sahayiinada ugu magacaaban ammaanka ninka lagu magacaabo itmar bin khafiira ayaa sheegay inuu la xisaabtami doono dadka ka dambeeyey in dabka kaco uu la jeedo falastiiniyiinta waxaa baraha bulshada ku wada xiriirta aad u qabsaday sawiro laga soo qaaday qoysas badan oo sahayiine ah kuwaasoo ka barakacaya deegaanada uu ku dhow yahay dabka ee horey sida qasabka ah loogu deegaameeyey dadka ka warceliyey waxaa ka mid ah shiikh ka soo jeeda magaalada sugnaanta ee khaza kaasoo bartiisa soo dhigay yuhuuddii xoogga lagu dejiyey magaalada qudus oo barakacaya wuxuuna yidhi barakaca israa'iil allah ayuu u siyaadi kumanaan muslimiin ah ayaa allah uga mahadceliyey inuu maanta soo gaarsiiyey inay arkaana sahayanidii gubtay khaza dishay carruurta iyo haweenka burbursiyey guryaha dadka rayidka ah oo maanta iyagoo ah barakac jidad ka taagan gaalada caalamkana kaalmo weydiisanaya maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu wajahayo xaaladii ugu sarraysay waxay sheegeen inay howlgeliyeen sagaal iyo toban kooxood oo dabdamis ah iyo saddex iyo toban diyaaradood kuwaasoo loo diray aagga uu dabka ku fidayo balse aysan wax natiijo ah keenin mahadsanid marwaan mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada gedow ayaa doortay naqiib cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo si heersaraa la soo agaasimay islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooranaysay beesha reer garaad ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadee taasoo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegada uwaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan xafladan ee nabadoonka cusub ay ku dooranaysay beesha reer garaad ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimadiinka soomaaliyeed beesha maanta reer garaad nuqabadeeda midka ugu sarreeya iyo kuwa hoosoo la doortay waxa ay gelayaan waa cahdigaas iyo ballankaa weyn cidda ay la gelayaanna waa ilaahay subxaana wa tacaala ma ahan cid kaleeta iyo dad kaleeta inay la gelayaani ilaahay bay la gelayaan sida aayaddaba ay u dhigayso mar haddii dhanna heshiiskii ilaahay lagala galay marna waxaa lala galay xarakadii ay tahay cahdigaasi wuxuu u baahan yahay in la ofiiyo siduu u yahayna loo qaato waxna aysan ka soo noqonin iyadoo loo kaashanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisii intaasi kadib beesha reer garaad ayaa waxay soo saartay bayaan qodobo dhowra ka kooban kaasoo halkaasi laga akhriyey beeshu waxay isla qaadatay isgarab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba insha allah beeshu waxay si buuxda u bogaadinaysaa soona dhowaynaysaa kana qayb qaadanaysaa howlgallada geesiyada tawxiidku ka wadaan walaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka sidoo kale odayaashii waxgaradka beesha reer garaad oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan soo dhowaynahayaa naqiibkii beesha yaan soo dhowaynahayaa annaguna waxaan nahay nabadoonyihii garbihiisa ahaa oo beeshu dooratay waxaan beesha ugu baaqahayaa sida bayaanka lagu soo qoray ama muslimiinta dhagaheeda iyo laabteedaba ay ku raaxaysanayso in aan ku dhaqanno annaguna aan ku horseedno gaalada meel kastoy joogto waxaa noo ballannaa haddaan nahay beesha reer garaad naftiisa iyo maalkiisa inuu ku bixiyo nin walbo yaa ku ballansanna insha allahu tacaala saasaan noo ballana saasaan maanta qaadannay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay sanad bacdigeed aan wax ka fog maahane isbeddel la garto adduunka laga garto islaamku isgarto deegaanka laga garto inuu noo soo baxo insha allahu tacaala ama bilahan soo socdo intay socotay munaasabadan lagu dooranayay nabadoonka cusub ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gadoon naqiib ibraahim maxamed cigaal qabiilka waxaan leeyahay naqiibka aad doorateen ilaahay subxaana wa tacaala dartii aad u doorateen eeludiinka ah inuu kitaabka iyo shareecada islaamka idinku maamulana aad maaragtay u doorateen maantana halkan baycada aad kula gasheen naqiibka waxaan leedahay marka koowaad horta samcaya daacuu idinku leeyahay maanta markuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisaan u dagaalamaya cadow buu leeyahay safka waa artay mujaahidiintuu ku biiray gaalada cadowga ahoo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa la dagaalamayso oo islaamka la dagaalamayso o dhan maanta col bay leeyihiin idinkaa doortay inaad difaacdaan baa laydinka rabaa haddii la yidhahda naqiibka reer garaad baa lagu soo duulay ma aha nuqaba iyo xaraka iyo inaad wax ka sugtaane qof reer garaada inuusan harin oo fadhiga ku harin baa la rabaa naftiisa iyo maalkiisaba in la difaaca ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha reer garaad nabadoon maxamuud maxamed cabdiqaadir oo ballanqaaday inuu beeshiisa ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka takbiir takbiir takbiir waxay ii dooratay beeshayda shareecada islaamka inaan ku hogaamiyo beeshaydi waxaan rabaa kitaabka alla iyo shareecada islaamka ku dhaqankeedaan rabaa inaan idinku hogaamiya diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin allaahumma fashad ilaah markhaati ka ahow beeshayda khaasatan dhallinyarada diyaar ma u tihiin dhallinyarada inaad i garab istaagtaan war diyaar ma u tihiin insha allahu anna waxaan rajaynayaa jeesh aan calanka u sido inaan gaalada ilaahay dartii aan sanka uga galno beelaha dagawulayaadka islaamiga ayaa waxay ku tartamayeen garab istaagka ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoona doorto ugaas ama nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay warbixintii cazaama ayaad dhegaysateen iminkana waxaad ku soo dhowaateen xalqada saddexaad ee taxanaha baay iyo baraaruga bulshada waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen bashiir muxidiin abwayman لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر
qorshahaasi waxaa ka shaqeeyay maamulka islaamiga ah sida la yaqaano muslimiinta si guud ahaaneedba markii taariikhdooda aan dib u fiirino waxaa jira magaalooyin waaweyn oo muslimiinta ka hor aan dhasnayn quruntii iyo dadkii kaga horreeyey deegaankaasi uu ahaa meel aan bal duur ah aan magaalo ahayn bal tuulo aan ahayn
لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال alwasiir nidaamul mulki allah u naxariiste waxa uu yidhi isaga oo hoggaanka muslimiinta la dardaarmaya marka laga hadlayo dhismaha iyo camiridda magaalooyinka waxaa waajib ah in la jeexo kanaalo biyuhu maraan la helo togag wanaagsan oo waxtar leh la dhiso buundooyin laga yagleelo webiyada waaweyn dushooda la hirgeliyo tuulooyin iyo beero waa in derbiyo waaweyn lagu soo wareejiyo magaalooyinka dhuufaysyo adagna loo sameeyo dhismayaal waaweyn oo adagna dhidabada loo taagaa iyo xarumo qurxoon sidoo kale waa in la sameeyaa jidad isku xira waddooyinka halbowlaha ah ardayda cilmiga baranaysana waa in loo dhisaa xarumo waxbarasho dhammaan arrimahaasi waxaa lagu helayaa magacaaga oo waara abaalmarin aakhiro iyo duco wanaagsan oo joogto ah iyada oo laga duulaya horumarinta adeegyada bulsho iyo kordhinta kaabayaasha muhiimka ah waxaa degmada buulafulay muddo ka badan saddex sano oo xiriira ka socda kobacaad u xoogan oo xagga dhismayaasha iyo qurxinta bilicdeeda arrinkaas oo ay si isku mid uga wada qayb qaadanayaan bulshada magaaladan kadib tawjiihaad joogto ah iyo taabagelin ay ka heleen maamulka sare ee wilaayada islaamiga ee baay wuxuu ahaa qorshe maamul iyo qabanqaabo ka timid mas-uuliyiinta loo soo xulay horumarinta bulshada iyo sare u qaadidda adeegyada muhiimka u ah bilicda magaalooyinka lagu maamulo shareecada islaamka gaar ahaanna waxaa kobacan uu buulofulay ku sii xoogaystay wixii ka dambeeyey markii la kala qaaday wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool islamarkaana loo kala magacaabay laba wilaayo oo kala madax bannaan buulofulayna waxay degmooyinka kale iyo deegaanada wilaayaadkan ay ka heshay nasiibkii ugu habboonaa oo ay ku heshay baraaruga horumarkeeda iyo dadaalada hoggaankeeda maamulka islaamiga sheekh xamse abujacfar oo isagu noqday waaliga wilaayada islaamiga ee baay wuxuu qorshihiisa u ahaa in maamulka maadaama uu cusub yahay uu soo muujiyo isbeddelna uu soo kordhiyo waxaana juhuudda isagii arkaantiisaba ay bixiyeen ay noqdeen kuwa la mahdiyey iyagoo ay kaabayaan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wilaayada islaamiga ee baay ku guulaysatay inay allaha fadligii ay daboolaan baahiyaadkii ugu muhiimsanaa ee buulaful ay ka taagnaa xilligaasi waxayna u istaageen dhammaystirka mashaariicdii xilligaa taagnaa ee magaaladu ku tallaabsatay horumaro kala duwan dhismayaasha maanta ka muuqanaya magaalada ayaana ka markhaati kacaya isbeddelka muuqda ee magaaladan ku soo kordhay buulafulaahi markaan gudaha aa la dhex martid magaalooyinka aan ku arkin hadda guriga dhagax markuu yaala dhisa waxaa ku arkaysaa in la rinjiyeeyo oo la caddeeyo ma jirta meeshaan waxaa ku xidhan mutuleel aad iyo aad u qurux badan magaalooyinka xamar iyo boosaasaa laga dalbaa mutuleelka magaalada ninkii ku cusub wuxuu leeyahay haaflaantan maan joogaa buulo fulay tan ma aha kuma dhaaran kara marka waxa waaye inay fulay tahay marka fulaydii adiga awgeeda maaha imaashiyahaygii magaaladan wuxuu ku soo beegmay xilli aanan ka been sheegi karin xaqiiqda wixii aan la kulmay waxaan ogaa magaalada oo heshay biyo macaan balse bilicdu tahay mid aan weli ka muuqan isbeddel gaarayay heerka ay hadda marayso hase ahaatee waxaan indhaha saaray dhismayaal dhagxaan ka samaysan oo ka soo gudbay marxaladdii jiingadaha helitaankii biyaha kadib buulofulay waxay maanta la tartamaysaa magaalooyin tobannaan sanno dhisnaa oo ay weli caqabada xooggani ku gadaaman yihiin waxaan arkay fareejiyaal iyo leerarka iskood u dabaysmaa ee qoraxda looga faa'iidaysto kuwaasoo habeenkii daarmaya jawigii hore ee magaaladana beddelaya waxaan sidoo kale arkay fiyaalayaal iftiimaya iyo waddooyin ballaaran oo muhiim ah kuwaasoo siyaabo kala duwan loo isticmaalo waxaana dhammaanba ay wilaayadu ay ka hirgelisay gudaha magaaladan waxay noqdeen kuwa sii xoojiya dadaalada ay ku sii dhismayso magaalada buulafulay kobcana ay ku samaynayso allaah fadligii waxaan bartamaha magaalada kula kulmay malaaq aadan deerow suldaanka guud ee beesha dabare wuxuu iiga warbixiyey sida uu ku qiimeynayo isbeddelada xagga dhismaha ee ka hanaqaaday magaalada buulafulay iyo horumarada ay hiigsanayso soddon sano ka hor yaan bartay buulafulay maantana wataasoo ayadiioo noqotay magaalo weynoo oo ummadoo dhan isugu timido quruxdeeda iyo bilicdeeda markaa aragto aada yaabayso weliba hadda waxaa fiicnaan lahayd maqribadii oo kale marka leerarka la shido in magaalo aad dhex martid faras magaalo aad martid ismarihiid buulafal aad joogtaa magaalo kale adu ma london miyaad joogtaa xamar iyo meelaha hataa kusoo celin mayno maasha allah magaalo aad u horeysa waa magaaladan mala dhihi karaa maamulka wilaayada islaamiga baay wuxuu dhexda u xirtay isbedelka magaalada maasha allah maasha allah bacdallaahi walaayada islaamiga ee baay waxay qabatay waxaan la qiyaasi karin ay ka qabatay magaaladan gudaheeda ayadaa sabab u ahayd guryahan la dhisaayo ayadaa sabab u ahayd horumarkan xoog gale ayada macnaha ma ogtahay bini aadanka midna wuxuu ku siiyaa dhaqaale midna caqli buu ku siiyaa caqliga kugu kordhinaya caqliga kuu kordhinaya caqligii ay magaalada ku soo kordhiyeen wuxuu noqday caqli aan la qiyaasi karin noqday Masha Allah.
oo horumar weyn iyo laga dareemay marka maasha allah walaayada aad iyo aad baa u duceynayna insha allah dhismayaashani waxay ku yimaadeen raqbada iyo rabitaanka ganacsatada magaalada buulafulay kuwaasoo allaah fadligii ku baraarugsan faham sarayana ka haysta faa'iidada uu xambaarsan yahay harka shareecada islaamka guddoomiyaha ganacsatada degmada buulafulay ayaan wax ka weydiinay isbeddeladan xagga dhismayaasha ee ganacsatadu ay sameeyeen wuxuu xusay qayb ka mid ah waxqabadka ay walaayadu ka samaysay magaalada gaar ahaan dhismaha kaabayaasha muhiimka ah aylaaraaysan magaalada boqolkiiba boqol iyadan dhisantay diyaalashay haddii nagata sar taqriiban laba boqol iyo wax la jiro waay saddex sano gudahooda waay marka maasha allah ciid iyadan ka mahadnaqaana walaayada macnaha dhismada ha qaban qaabadi magaalada idoo waagii hore bacweyne dhisanayti haddana in isbedeli utaleel isgoosii caalami ah wadooyin nidaam leh waaweyn ah aargalan dhisi oo kala wareeg ah baawurto kii een, kii xamar kakooye kii qoryooley kakooye kii buur hakaba kakooye kii baydhabo kakooye isgoos oo shal wareegaan lansuubi may tusaale macnaha magaalada markii aad dhaxbartama aada surunta may ka xasuusiyaasee magaalooyinka qaar utaleelsha markii aad aragda dhaxdii markii aad surunta guddiga ganacsatada ee degmada buulafula ayaa sidoo kale inooga warbixiyey maraaxishii dhowrka ahayd ee uu soo maray mashruuca dhismaha iyo sida loo soo dhoweeyey dadkayni guryaha lahaay macnaha bilicdii dhismidii dadkii marka deegaanku u dhashay inay xoolahoodii iyo danahoodii kaleetay wax kale ay la imaadaanoo dukaamankiiba ummadii kaleoo kusoo jiidatay aan ka karayno martadaan kusoo dhoweyna ay heer gaartay hadda Ah, boqolkiiba boqol dhismaha faa'iido weyn aan ka dhaxalnay xagga dhismaha quruxda ee dhinaca korontada biyaha intaa markay isjiiteen ka bulsho ahaan nin walba oo meel walba ku sugan meel rida ha joogo meel islaam ha joogo degmada buulfulay nin walba uu qalba dheer yahay sidaas ku imaan lahay maamul la-aantiisana wax ma soconayo hataa waxaa jiri jirta dersada noo dhisan oon ku ganacsan jirnay dersahay ahayd xaardhoob iyo jiingada ninkaan ninka kale in lagu dhejiyay hataa dhib ay ahaan jirtay haddii maamul uusan jirin ma dhismi lahayn buulfulay ilaaha ku mahadsan xarakad mujaahidiinta shabaab iyo walaayada baay iyo muxaafadada oo isgarabgalay guud ahaanteeda ayaa hadaf ayaga ka yimid aqle ka yimid maskax ka yimid oon annagana aan aaminsanaan oona khayr usu bedelaya noqotay صروح العز فأمتنا نعيد لها سنبنيها نعليها magaaladani waxay bilowday martigelinta ganacsato cusub oo maalgashi ku samaysay mashaariic kala duwan si ay uga faa'iidaysan fursadaha xagga ganacsiga odayaasha deegaanka ayaa iyagana waxay si adag kaga mahadnaqayaan dadaalada hagarla'aanta ah ee mujaahidiintu geliyeen magaaladan maadaama maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu isku hoolay dardargelinta dhismayaasha iyo adeegyada bulshada muhiimka intaba waaligayna allaha barakeey abu jacfar ah go'aan waxaa soo jeedi in odayaashayna iskugu yeero magaalada jiingila wada noqotay maxaan qabanaa inuunu yidhaah si fiican go'aanka usunu siiyey oo tallaabadii oo koowaad la qaadaya waxay ahayd in tiifiyaale ah magaaladaas in dhagax laga dhiga aad iyo aad ilaahay waa nagu garab galay magaaladii intii waaliga soo jeediyey oo lagu tallaabo qaaday kulligeeda waxaa laga dhigay maanta haddiid fiirisid muqdisho waxba lagama rabo waxaa waaye magaciisa mutuleel maahin wax kalood arkaysa Malaha.
ma leh Aad iyo aad.
magaaladii aadaa horumar u gaartay qiimo badana yeelatay habeenkii markii nalalkeeda ay shidan yihiin ninkii cusub waam ku dhumaaba waxaa waaye ninkii markaas ka maqanaaya oo markii hore buulful ay ogaayay gurigiis buu ku hagaagaya inuu qof kale raadsado oo igey gurigay asiraa ma ogin baahin ma garan karo magaalada aad iyo aad ay isu bedeshay hadda magaalada dhexdeeda markaad dhex marto jididka ka wada baxaaya markaad aragtid waa yaabaysaa si fiican guri kastaba markaad aragtay dhinaciisa wadaa maraysa wadayaalkaas oo aad magaaladu ay usoo qurxiyeen qurux badan ay soo baxday ninkii xaafad deganay hataa booskiisa hadda waxaa waaye oo fiyaalo ay u noqotay aad iyo aadna looga dadaalay magaalada aad iyo aad kor ugu kacday magaalooyinka caalamiga oo kale aa loo dhisay tani waa buulafulay dadaal dheer iyo juhdi uu go'aan ku hoos aasan yahay oo ay soo qaadatay wilaayada islaamiga ee baay waxaa ugu horaan hirgelay allaha fadligii mashaariic wax badan ka bedelay degmada iyo nawaaxigeeda waaliga wilaayada islaamiga sidoo kalena ah mas-uulka xarakiga ee ishraafayay arrinkan wuxuu isaga oo matalaya mujaahidiinta uu bulshada allaha fadligii u jiheeyey xagga wax soo saarka iyo ka faa'iidaysiga fursadaha muhiimka ah si ka duwan tallaabooyinka ummadda u horseedi kara inay ku tiirsanaato kheyrkeeda marka tacmiirka waa qaybaha laga rabo mas-uuliyiinta iyo dadka wulaada ah in ummadda ay u horumariyaan waxay tahay ay kala shaqeeyaan bulfulay maraaxiil bay soo martay dhismaheedii Ee, dhismaha hadda iyo kobaca dhisme magaalada hadda ka jira iyo horumarka hadda ka jiro waxaa sabab u ahaa maamulka islaamiga asagaa goobaabiyey asagaa taxriidiyey asagaa dadka u bandhigay waana lala qaatay ugaasidan u bandhigay waa inala qaateen ganacsada ayaa loo sii bandhigay waa inala qaateen yacni nin kastoo ay khusaysay oo saameyn ku yeelan lahaa qadiyadaasi taladeeda qayb ayay ku lahaayeen amar mujarad ah oo dadka kusoo duldhacay ma ahayn asalkeedii maxaan ugu bixinayay waxaan ugu bixinayay in magaaladan la dhiso oo horumarka noocaas laga sameeyo magaalada waa magaalo mujtamaca muslim ah oo caafimaad u baahan ee maxay ahayd oo nolol u baahan ay ku nool yihiin dhismaha la sameeyo waa caafimaadka iyo ilaalintiisa qayb ka mid ayaa ku jira dhinaca kalena xantada islaamka qayb ka mid ayaa ku jira xantada in la ilaaliyo waa min maqaasidi shariica caafimaadka in la ilaaliyo sidoo kaleeto insaanka ilaalintiisa weeyaan marka saasaan ugu bixisay asbaabaha ugu horreeyey iyo waxyaabaha aan istusnay ayay ka mid ahaayeen walaayadana sabab u ahayd bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala inuu natiijada laga horumaro taaban karo ee la gaaro Ee, natiijada laga taaban karo la gaaray runtii waxaad dareemaysaayo ninkii magaalada dhex istaaga wuxuu isleeyahay meeshaad joogto waa xagge su-aal buu isweydiinaya buula fulay beled ka soo kabtay biyola'aanta sagootiye dhismayaashii cooshadaha iyo jiingadihii xigay ee suuqyada camimay sidoo kalena korontala'aantii ayaa xal loo helay iskaashiga ganacsatada kadib waxay magaaladu yeelatay isgoosye muhiim ah iyo xarumo ganacsi oo qeybiya raashiinka jumle iyo tafaariiq dadka uga iibiya tani waxay ahayd soo gudbinta isbeddellada iyo kobaca xagga dhismaha ee buulafulay oo aad ku maqasheen qaybta saddexaad taxanaha baay iyo baraarugga bulshada waxaa inoo balan ah midda afaraad iyo horumarrada xagga waxbarasho ee buulafulay ay martigelinayso
يمضي بنا نحو الهنا ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا
wahagaag guud ahaana warkii subaxi aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan waa nagaynta kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa i nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu